waa mahadsantahay maxamed daahir waxaa maanta mar kale la baahiyey muuqaal ku saabsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo howlgallo ka sameynaya waddada laamiga ah ee isku xirta magaalada muqdisho iyo sidoo kale degmada balcad muuqaalka waxaa lagu daawan karayaa ciidamada mujaahidiinta oo isku fidiyey waddada laamiga ah islamarkaana amniga sugaya iyadoo sidoo kale la arkayo dadka shacabka ah iyo ciidamada mujaahidiinta oo wada sheekaysanaya taas oo muujinaysa sida dadka shacabka ah ay u soo dhoweynayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa gebi ahaanba waddada isaga cararay oo aan lagu arkaynin ciidamadii dowladda federaalka islamarkaana waddadaa dhigtay isbaarooyinka xaddhaafka ah ee sida joogtada ah ay dadka lacagta uga qaadi jireen n dadka baabuureyda ah ee laamiga maraya iyo kuwa kale caadiga u jooga farxad ayaa laga dareemayaa maadaama aysan jiran wax isbaara ah ama dhibaatooyinka ay kala kulmi jireen ciidamada dowladda federaalka dhanka kale muuqaalkan maxamed daahir waxa uu ku faafayaa baraha bulshada iyadoo mar kale oo cabsi iyo welwel ku baaray dowladda federaalka oo muddooyinkii dambeba qalqal dhanka amniga ah oo ku haystay magaalada muqdisho muuqaalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay baraha bulshada lagu arkay muuqaal kale oo muujinaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku sugan waddada isku xirta afgooye iyo muqdisho gaar ahaan aagga la foole halkaas oo ay amniga ka sugayeen sidoo kale maxamed muuqaalkan wuxuu ku soo baagmay iyadoo alkataa'ib ay baahisay kelimada uu afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere oo ka jeediyey gebagabada xaflad qalinjebinta akaadamiyadda sheekh cabdulaahi axmed sahal halkaas oo uu kula hadlayay rag qalinjebiyey isagoona u sheegay in hadda ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gaareen inta u dhexaysa balcad iyo muqdisho iyagana laga doonayo inay dhammaystiraan inta dhiman
waxay u baahan tahay un insha allahu tacaala balcaday maraysaa iyo xamar dhexdiisii inaad xamar gelisaan insha allahu tabaraka wa tacaala